barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe midda nolosha adamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe wiilgabogaraad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacan wadaagta hadduu calabku kuu galo gurwac ku joogtaye zaguure gurwac ku joogtaye zaguure gidda nolosha adamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo aad ka dhagaysataan radio isnay marka xilligan lasoo gaaro barnaamijka waxaan ila socodsiinayo anigoo ah abdaxsiis xasan macalin halkuu ka farsameynayo injineer cabdiweli axmed ahiloole barnaamijka intaan caawa ku guda jirno dhegaystayaal kaalamo suugaaneed oo kala duwan ayaada ku maqli doontaan oo isugu jira heesiha kuwa dhexe iyo sidoo kale kuwii ugu dambeeyey iyo heesaha qaraamiga ayaa qeybkaa dhegaystayaal oo aad barnaamijka caawa ee muusigii salaamahaada ku dhegaysan doontaan balse markaan
waxaa jira nuucyo kala duwan oo afxira kuwaa oo badbaadin kara naftaada iyo kuwa aad jeceshahay caafimaadkaagana ilaalin kara afxir kasta waxa uu celin karaa dhibcaha yar ee xambaarsan fayraska inay faafaan haddii aad lacag haysato waxaad ka soo iibsan kartaa afxirka suuqa ama farmashiyaha kuugu dhow ama waxa aad saddex jeer laba jibaari kartaa jeex mara ah kadibna waxa aad xarig kula xidhi kartaa afka iyo sankaaga mar kasta xidho afxirka adiga oo faraxsan waxa uu badbaadin doonaa qoyskaaga xasuusnow si joogta a u dhaq gacmahaaga ugu yaraan dadka u jirso masaafo la-eg laba mitir farriintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aan kaga gudubno fariintaasi ee ku saabsaneed arrimaha covid nneteen markaana daafurka heesta ee barnaamijka muusigii salaamaha ayaan u jaleeci doonaa iyadoo caawa halkan ay noo yaalaan warqado tahniyado iyo sidoo kale dhalasho isugu jira sidoo kale warqad gaar ah caawa ayaa halkan noo yaala oo aan diri doono taas oo ku saabsan tahniyadda aroos ah balse markaan khadra daahir ego mid ka mid ah heesaheeda ayaan barnaamijkeena ku daafurinayna kii igu abuurow iga meere ha igu eegin ha igu eegin dhibaatada khadradda xeer iga ayay ahayd fanaanadaasi eh, isla markaasina ku luqeynaysay heestaasi aad maqlayseen waxaana heesta daafurgu ahayd caawa barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha ee radio snai Een, intaan dhegeystayaasha u gudagalin oo qadka taleefonka loo furin een, dhegeystayaasha kalena ee aadka u jecel in kaalimaha suugaaneed ay dhegeystaan caawa bal salka een, ha loo dhigo gambarow ama kuraasto sababtoo ah ama kuraasmana aan idhaahdee sababtoo ah kaalimo suugaaneed caawa waxaan soo badnaa oo cajiib ah heesaha caawa la soo wado aad bay xamaasad gaar ah u leeyihiin si gaar ayaa heesahaasi caawa looga soo shaqeeyey sidoo kale waraaqadaha caawa halkan aan ka akhri doonno isugu jira tahniyadaha iyo dhalashadana dhegeystayaasha ayaan sidoo kale waxaa qadka taleefonka u furi doonaa si ehladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ay u salaamaan warqadda ugu horeysa caawa ee gacanteyda soo gashay warqaddaani waxaa kala dirayo horta intaan warqadda een, aan sheegin dadka halkan ku xusan iyo sida ay u kala dirayaanba warqaddaani aad baa loo soo nashqadeeyey loo soo qurxiyey lamaanayaasha halkaani waxay ku aqalgaleen magaalada muqdisho haddii intaa aani hormariyo sheekada kale ee warqadaani ku jirto aan gudagalno waa tahniyad aroos ayaa la yiri tahniyad aroos ayaa la yiri labadaas lamaano dad aad u fara badan ayaa warqadaani tahniyadan arooska diraya warqaduhu ilaa iyo toban warqad ayay gaarayaan caawa oo labadaasi lamaano loo dirayo iyadoo caawa aan kala qeybin doono hadba aan u kala siin doono sida ay usoo kala horeeyaan dabadeedna waxaan daqiiqad weliba isla aadi doonaa dhanka iyo kaalimaha suugaaneed si caawa warqadaani aan uga ciyaarno tahniyad aroos ayaa la yiri ciwaanka koowaada waxaa lagu bilaabay muna yare aabe aadan xuseen aabe cabdirashiid xuseen maxamed aadan xuseen faadumo aadan xuseen kaafiyo aadan xuseen ayaan aadan xuseen sakariye aadan xuseen nasteexo aadan xuseen bakar aadan xuseen maryan aadan xuseen ikhlaas aadan xuseen maxamed axmed warsame cabdirasaaq maxamed axmed cabdiraxmaan maxamed axmed ayaan maxamed axmed anfac maxamed axmeda dhammaan dadkaasi waxay tahniyada meher ah ay u dirayaan ayaa la yidhi xaabaluul aadan xuseen iyo sidoo kale maxamed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda ah ee federaalka ee soomaaliya warqadda caawa qeybtii koowaad ayaan halkaasi aga bixina iyadoo qeybta labaad ee dadka tahniyadaha dirayo oo waalidka isugu jiro iyo sidoo kale ee labada ah, qoysba dadka ka kala socda ee labadaasi lamaano ayaan sidoo kale halkaani ku akhrin doonaa aan usoo laabano warqadan xigtana aan usoo laabano labadaasi lamaano tahniyadooda caawa ee arooska la diraayo warqadan xigto waa warqad ah, dhalasho ah warqadani waxaa kala diraayo sida ku qoran hooyo saynab aadan maxamed ay aabe ismaaciil ah, geedi saam iyo nuur maxamed ismaaciil cabdulaahi dalaysa maxamed iyo aadan maxamed aadan nuur maxamed aadan iyo sakriin maxamed aadan cabdulaahi maxamed aadan iyo sidoo kale jimi maxamed aadan caruurtiisa iyo sidoo kale marawadiisa ayaa lagu yiri irsaaqa maxamed aadan iyo cabdiqaadir maxamed cabdulaahi aadan faadumo faadumo cabdulaahi dirir ismaaciil dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa saalax maxamed dirir iyo ismaaciil maxamed dirir iyo sidoo kale aadan maxamed dirir iyo cabdiraxmaan cabdulaahi afshir maxamed cabdulaahi afshir saynab maxamed ayaan maxamed iyo sidoo kale nasteexo maxamed aadan khadiijo maxamed ismaaciil iyo cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo habo nasro aadan ismaaciil caruurteeda iyo saydeeda dadkan halkan ku xusan waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan labada lamaane ee lagu kala magacaabo faxdi maxamed aadan iyo sidoo kale cabdulaahi cisaaq maxamed oo gabar ugu dhalatay ayaa la leeyahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle gabadhaasna waxaa loo bixiyey ikraam ikraam waxaan leenahay soo barbaar soo barbaar soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda sidoo kale warqadii ka horeysay ee aan ku sheegnay labadii lamaano ee ismehersaday ee kala ahaa xaabaluul aadan xuseen iyo maxamed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho oo warqadii koowaad dhegeystayaasha caawa aan u akhrinay labadaasi lamaan waxaa leenahay hambalyo hambalyo hambalyo xaawo iyo sidoo kale maxamedna waxaan leenahay isku waara oo kala hela ubada kheyr qaba insha allah markaana waxaan u ciyaaraynaa labadaasi waraaqadooda mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed iyadoo sidoo kalena warqadda caawa halkan ee tahniyadda arooska ahna ay sii socon doonto akhriskeeda bal heestaasi dhegihiina ku soo dhacayso ayaan markaana isla eegayna dhegaystayaal waan isku soo laabanaynaa dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiida libaax ka remi dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiiga libaax ka remi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dar weliba gashiyaan ka baadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dar weliba gashiyaan ka baadi markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo hurtaayu maxay ii saqday markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo hurtaayu maxay ii saqday ileen samirkama gaboodid haddaanad ka geeriyoonid ileen samirkama gaboodid haddaanad ka geeriyoonid bugeennuwa kaasamaadii aroos laynoo gandaamiyey bugeennuwa kaasamaadii gaxdii nafsiyeynoo maalmiyey dhaxanku gooba jeexay anoo guuriya habaynimo kantaalulay cabaysay anshaxay canuur guuri habayniyo kaalmay cabaystii dhaxan gurigiiyo si iyo galowgiiyo ciyuur dhammaan gabigooduga angaarkulaacawi dhaxan gurigiiyo si iyo galowgiiyo ciyuur dhammaan gabigooduga angaarkulaacawi garsiidaan aanu sheegan hanuun gaar dharraysanaad miga maxaa godoble xambaarshii garsiidaan aanu sheegan hanuun gaar dharraysanaad miga maxaa godoble xambaarshii ileen samirka ma gaboodid haddaanad ka geeriyoonid ileen samirka ma gabowdid haddaan geeriyooni gugeenima kaa samaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenima kaa samaadii gaxdii nafsiyaynoo maalmiye
hawaawi maxaan ku goobay adayga gaabsanaya goagayntaan dhegaysay haddana gasaad joogta waaye hawaawi maxaan ku goobay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana dagamaraan ka toosay maxaan gogooshayda hifay gadaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni wakaa samaade aroos laynoo gangaamay gugeenni wakaa samaade gaxdii nafsi aynu maaley gugeenni wakaa samaade gaxdii nafsi aynu maaley
yasalaam heestaas halkaas aan kaga gudubna dhegeystayaal waa hees aad iyo aad qiira gaar ah kaga hadlaysa waxaan sii wadanaynaa warqadaha taaniyadaha ee caawa halkan ugu talagalna warqadii hore ee taaniyadda arooskeed ayaa weli sii socota qeybta labaad ayaan markaana u gudbaynaa warqadan waxaa qeybta labaad kala diraya faadumo macalin maxamed seenab maxamed macalin shukri maxamed macalin dheeman xasan macalin ayaan xasan macalin ubax xasan macalin axmed xasan macalin maslax cabdicasiis dhaqaane fartuun cabdicasiis dhaqaane maxamed maxamed cabdicasiis dhaqaane saciid santuur maxamuud axmed mustafa dhaqane cabdifataax mustafa dhaqane ayaan mustaf dhaqane sakariye santuur maxamuud kowsar santuur maxamuud maxamed santuur maxamuud nasteexo santuur maxamuud cabdixsiis cabdulaahi macalin cabdirashiid cabdulaahi macalin cabdirasaaq cabdulaahi macalin aabe xasan macalin gaashiin iyo sidoo kale aabe cabdi macalin gaashiin aabe cumar daahir macalin gashiin aabe cumar gaas macalin gashiin hooye raxma macalin gashiin hooye maryan macalin gashiin hooye asad hooye asli ayaa loola jeedaan filaya asad ayaa layidhi macalin eh, gashiin hooyo nasro macalin gashiin aabe mustafa dhaqane axmed aabe cabdixasiis dhaqane axmed aabe cabdirashiid dhaqane axmed dhinaca kale hooyo shariifo dhaqane axmed hooyo een, jamaad cabdulaahi axmed hooyo ruqiyo ah, faarax xuseen hooyo xaawe cismaan hooyo xabiibo cabdi tabane iyo hooyo deeqo salaada dhammaan dadka halkan kusoo xusay ee isugu jira een, waalidiinta qaraabada iyo sidoo kale labadaasi lamaano asxaabtooda waxay tahniyada meher oo aroos ay u dirayaan xaawaluul aadan xuseen iyo maxamed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hambalyo hambalyo hambalyo ayaa mar labaad aan leenahay labadaasi lamaano ee nolosha ku lamaanoobay waxaan sidoo kale leenahay ubada kheer leh ama kheyr qaba allaha idin siiyo insha allah oo noloshana farxad iyo rayreyn ku noolaada weligiina waa xabaluul aadan xuseen iyo maxamed ibraahin labadaasi lamaano ee magaalada muqdisho ku aqalgalay warqadan kale ee gacanteeda kusoo dhacday haatani waa warqad ayadana taaniyada dhalasho ah waana warqadii labaad ee caawa aan akhrinayo ku saabsan tahniyada dhalashada warqadani waxaa kala dirayo dhayman naasir maxamed iyo sidoo kale ubax aadan aan idhaahday hooyo ubax aadan aaba ismaaciil maxamed aadan awoobe ee cabdinajiib ee naasir ismaaciil aadan iyo sidoo kale samatar maxamed samatar gaab ismaaciil ee naaji iyo xaaji ismaaciil maxamed anuur ismaaciil aadan saynab maxamed ah, dalays iyo aadan maxamed ah, dalays iyo ismaaciil maxamed ah, gaabow nuur maxamed gaabow iyo dhammaan reer maxamed nuur ah, gaabow ayaa tahniyadan dhalashada ah diraya abshiro maxamed aadan ismaaciil maxamed iyo sidoo kale cabdulaahi aadan iyo shamso ah, dirir ibraahin maxamed dirir ibraahin cabdinaasir dirir ibraahin nasteexo dirir ibraahin caasho dirir ibraahin khadiijo dirir ibraahin batuuro dirir ibraahin iyo fahma dirir ibraahin aadan dirir ibraahin ismaaciil dirir ibraahin dhammaan reer dirir ibraahin ayaa sidoo kale warqadan tahniyada dhalashada diraya sida warqada lagu soo qoray waxaa sidoo kale warqadan dhalashada ah ee diraya abaayo faadumo Caa- caaisho iyo abaayo nasro abaayo fahmo abaayo aniso iyo abaayo dheyman aadan ibraahim dheyman gaabey ayaa la yiri dadkan waxay tahniyada farxad leh oo dhalasho ah ay u dirayaan labada lamaane ee lagu kala magacaabo faxdi maxamed ayaa la yiri iyo sidoo kale naasir cabdulaahi oo wiil ugu dhashay degmada balcad ee gobolkani shabeellaha dhexe wiilkaasi weli magac looma bixinin ayaa la yiri hambalyo hambalyo hambalya ayaan leenahay haddii bahda isnaay aan nahay sidoo kale waxaan leenahay een, soo barbaar soo barbaar soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo sidoo kale diintiisana anfaca insha allah labadaas lamaano hambalya ayaan leenahay iyo dhammaan qoyska kale bal markaana kaalimaha sugaaneed ayaan u jaleecaynaa dhegeystayaal saaxiibayaal si dhegeystayaashu caawa ay madadaalo gaar ah ugu noqoto kaalimaha sugaaneed anagana halkaas ayaan kasii wadaynaa akhrinta waraaqadaha dhalashada iyo tahniyadaha iyadoo sidoo kalena meesha ay ka marneen in dhegaystayaasha fursado gaar ah loo sii doono si ay barnaamijka caawa ay kaga qayb qaataan iyagoo ehladooda asxaabtooda iyo qaraabadoodaba salaama bal markaana
hubkadkada wanaagsan anakada waawan hubkadkada wanaagsan anakada waawan ayaa i harabsanaya ina haladadigaan ku nawayn Yoga salani ga kuhana, yoga salani ga kuhana.
ogaansan anigaa ku hanuunsanay way ogaansan anigaa ku hanuunsanay ಯೋಗಾಸನ ಅನಿಗಾಕು ಹನುಮಂತ ಯೋಗಾಸನ ಅನಿಗಾಕು ಹನುಮಂತ ಯೋಗಾಸನ ಅನಿಗಾಕು ಹನುಮಂತ ಯೋಗಾಸನ ಅನಿಗಾಕು ಹನುಮಂತ Ah,
waa hagaaga dhegeystayaal halkaasi aan kaga gudubna heestaasi waxay qeybkeed barnaamijkana caawa muusigii salaamaha waxay sidoo kale ahay barnaamijka heestaas waxay qeyb ka sii aheyd warqadaha caawa aan ugu talagalnay ee halkan aan ka akrinay kuwaasi oo la xiriiray dhalashada iyo sidoo kale tahniyadaha arooska dhinaca kale tahniyad yar ayaa jirta oo bahda isnaay ay diri doonto balse markaana warqadan xigta ayaan isla eegeynaa iyadoo goordhow dhegeystayaasha qadadka taleefonkana loo furi doono warqadan waa tahniyada dhalasho iyadoo warqada saddexaad ee dhalashada caawan akhrinayno ay noqonayso warqadani haatan gacanteeda kusoo dhacday warqadan waxaa kala diraya ayaa la yiri hooyo anise maxamed aadan iyo ayeeyo nuurto aadan ismaaciil iyo aaba faarax maxamed iyo xuseen aadan maxamed aadan maxamed ismaaciil iyo xaaji cabdulaahi ciise cabdulaahi maxamed aadan iyo aaba maxamed ismaaciil iyo najmo maxamed cabdulaahi ayaan mustaf ismaaciil kowsar aadan daa-uud iyo sidoo kale nasteexo maxameda iyo cabdirasaaq cabdulaahi maxamed ah iyo shamso ismaaciil leylo maxamed ismaaciil aadan maxamed ismaaciil cabdulaahi maxamed ismaaciil faarax maxamed ismaaciil muuse maxamed ismaaciil ismaaciil cabdulaahi gaabow iyo sidoo kale aniso maxamed daahir mustafe aadan xaaji ayaa ka mid ah dadka dirayo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa lagu yiri iyo sidoo kale naasir maxamed ismaaciil iyo cabdiqaadir maxamed ismaaciil iyo sakariye eh, nuur eh, maxamed dadkan waxay tahniyad aroos ah oo kal iyo laab ah ayaa lagu yiri warqadaani ay u dirayaan labada lamaane ee lagu kala magacaabo sayneb maxamed aadan iyo faarax cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay waa gabadhii labaad caawa warqadii ka horeysan sidaas oo kale ayay gabar ahayd halka warqada labaadna ay ahayd wiil waxaa lagu yidhi gabar ugu dhalatay ayaa laleeyahay degmada cadale oo isla gobolkaani shabeellaha dhexe ka tirsan waa degmada cadale ee gobolkaani hambalyo hambalyo hambalyo ayaa labadaasi lamaano aan leenahay marka hore iyadoo gabadhaasina aan sidoo kale leenahay soo barbaar soo barbaar soo barbaar oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda markaana waxaan isla soo gaarnay dhegeystayaal warqadda ugu dambeyso ee la xiriirtay carooskii caruuska iyo caruusadda ee kala ahaa xaabaluul aadan xuseen iyo maxamed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho dhammaan ah, shaqaalaha idaacadda isnaay waxa ay dhambaal hambalyo ay u dirayaan iyo ducaba labadaasi lamaano xaabaluul aadan xuseen oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne islamarkaana ka tirsan idaacadda beerlula waxaan leenahay labadaasi lamaano hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan shaqaalaha oo isku duuban madaxda sare agaasimaha idaacadda farsamayaqaanada wariyaasha warsoo saarayaasha iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda markaan isku soo duubo waxay leeyihiin hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo noqdo kuwii ubad kheyr qaba kala hela insha allah markaana warqadaasi gaarka ah ayaan u ciyaareynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed qaybta farsamada ayaan ka codsanayaa
yahay maraankigay igoo barwaaqa olmali jiray ramaan bal yara ismaqasho misa dhexe ciyaar guda oo aanu magacayn in yahay maraankigay igoo barwaaqa olmali jiray ramaan dhalinyara ismaqasho mika dhehe ciyaar guda oo aanu magacayn marka timir rogtiini maadiyahayd xalay urkataan la soo maray markadimurugudini maaday ahayd xalay fursataan la tuumay anise waa ismoodis uma lahu waabin masalada uu jeedadu anise waa ismoodis uma lahu waabin masalada uu jeedadu
heestaas aad maqlayseen ayaan guud ahaan caawa barnaamijkeena ee muusiga iyo salaamaha kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal saaxiibayaal meel weliba aad joogtaanba barnaamijka anigoo abdaxsiis xasan macalin ayaa caawa nila socodsiinayey halka uu ka farsameynayay injineer cabdiweli axmed hilowle barnaamijkan mid la mid a intaan ku kulmi doonno heestaasi ayaan gabagaba ugu dhigay barnaamijka nabadgeliyo